والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
السلام calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa sabti lixiyo tobanka dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa qabatay bandhig cilmiyeed lagu dhiiragelinaya barashada iyo ku hadalka luuqadda carabiga xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu afduubtay magaalada nairobi iyadoona xog dheeraad ah laga helayo dhacdadaas askari taayiba oo ka soo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas macallimiinta madaarista ee deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada gado ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay soo gebagabaysay wilaayada islaamiga ee gado bulshada ku kala dhaqan degmada kamsuumo iyo deegaano hoostaga degmada ceelbuur ayaa goob fagaara ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataib
والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna warkaas oo faahfaahsan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay laba qarax la beegsadeen askarta kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka gololey iyo degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku baktiyay saddex askari oo kufaarta burundi ah laba kalena way ku dhaawacmeen waxaana qaraxyadan baktiga iyo dhaawaca ay ku noqdeen askarta burundi imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay weeraro ka kala dhacay baydhabo waajid iyo janaale ay bakti iyo dhaawac ku noqdeen sagaal iyo labaatan isugu jirta kufaarta xabashida etoobiya iyo kuwa uganda iyo gaala cadaana wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabatay bandhig cilmiyeed lagu dhiirigelinaya barashada iyo ku hadalka luuqadda carabiga cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya iyadoo lagu sagootinayay munaasabadda ciidda oo si weyn looga dabaaldegayay maalmihii lasoo dhaafay wilaayaadka dalka iyo guud ahaanba caalamka degmada jilib waxa ay ka mid ahayd magaalooyinkii ay ku ciideen bulshadii ugu badneed taas oo maalmihii ciidda wilaayadu ay bulshada u samaysay barnaamijyo farxad lahaa kuwaas oo dadkii kasoo qaybgalay ay si weyn u mahadiyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa beerta shareecada ku qabtay barnaamij lagu sagootinayay ciidda kaas oo ahaa bandhigo cilmiyeed lagu dhiirigelinayay barasho iyo ku hadalka luuqadda carabiga barnaamijka oo ahaa mid heerkiisu sarreeyey ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana qayb ka ahaa culimada oo iyagana dadka ku booriyey ahmiyadda ay leedahay in la barto luuqadda carabiga dadku markay luuqadda carabiga ay bartaan ilaahay diinkiisa way u dhowaadeen way barteen way xifdiyeen way akhriyeen way ku dhaqmeen way u dagaalameen kulanka qismigu tadwiirku ay qabteen waa in luqadda carabiga la barto waxaa dhalan doonta insha allah waxa weeye khilaafa islaamiya raashidda luuqadda keliya oo dadka muslimiintaay ku wada hadli doonaan ama adduunka oo looga hadli doono ogaada luqa carabiya woy qof alla qofkii dawladda islaamka shaqo ka raba luqa carabiya inuu barto woy waxa weeye luqadaas ahmiyad weyn bay leedahay fahmiga diinteenna ayaa ku xidhan maqsuudkii meesha loo soo inaad fahantaana muhiim tacriibul umma waxaad mooddaa dhowr sano ayaa la soo bilaaba walaayada hadda midhaheedii meel fiican buu marayaa qaar ka mid ah ardayda macadka albayaan oo isaga ah macadka keliya ee lagu barto luuqadda carabiga ayaa dhankoodu waxa ay soo bandhigeen kelimaad ku saabsanaa luuqadda carabiga alhiqatu binnafs min cawaamili najaaxi almar'i fii xayaatih walhiqatu binnafs min dalaa'ili alquwati waalnajaax متى كانت مبنية على أساس متين وتفكير سليم وعمل صالح فيجب أن نربي الأفراد على الثقة بالنفس قيل لفضيل بن عياض ما أزهدك قال فأنتم أزهد مني قيل كيف قال لأني أزهد في الدنيا وهي فانية وتزهدون في الآخرة وهي باقية قيل رب قول أنفذ من صول ويقال من لم يعد قاعدا لم يعد قائما من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته هل تعلم أن صاحب أكبر ديوان في اللغة العربية هو ابن الروم هل تعلم أن الفرق بين نفد بالدال المهملة ونفد بالذال المعجمة kama marneen salaadiinta oo dhankooda ka soo qayb galay bandhigga ee muhiimadda waxaa waaye in luuqadda carabiga ah ay dadku bartaan yaryar iyo waaweyn rijaal iyo nisaa in lagu hadlo luqadda carabiga lua waayo macna qur'aankaa ku soo degay sooma maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkan ahamiyad gaar ah siinayay kor u qaadista iyo barashada luuqadda carabiga waxaana jira qismi u gaar ah dardargelinta barashada luuqadda carabiga iyadoona degmada jilib laga furay maxadka albayaan oo ah maxad gaar u ah barashada luuqadda carabiga kaasoo soo saara koorsooyin kala duwan oo ardayda lagu siinayo shahaadooyin ka tarjamaya barashada luuqadda carabiga mahadsaned cusmaan xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu afduubtay magaalada nairobi iyadoona xog dheeraad ah laga helayo dhacdadaas waa kan xaaris cabdulqaadir oo warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ayaa sheegaya in dowladda kenya ay xabsiga u taxaabtay xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaaladaasi wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in laba xubnood oo ka tirsan xildhibaanada murtadiinta ay xirtay xukuumadda nairobi iyadoona faahfaahin ku saabsan xarigooda aysan weli soo bixin labada nin ee xirtay dowladda kenya ayaa lagu kala magacaabaa axmed cabdi kooshin iyo xasan cabdinuur waxaana labada murtadba ay ahaayeen xildhibaanada sida aadka u mucaaradsan nidaamka murtadiinta ee xasan gargurte ma ahan markii ugu horreysay oo talaab midan lamid ay la kulmaan xubno ka tirsan murtadiinta balse waa dhaqan ay leeyihiin madaxda kooxda ridada caana ku yihiin inay adeegsadaan wax la mida tabtan si ay u caburiyaan xubnaha mucaaradka ku ah ee kooxdaas ka tirsan mahadsanid xaaris askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed ibraahim cabdulaahi cali waa askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta kaas oo qayb ka ahaa maleeshiyaadkii kooxda ridada sanad ka hor tababarka ugu qaaday dalka ugandha askarigan ayaa markii uu arkay dhibaatada nololeed ee halkaasi ka jirta ayna usii dheer tahay gaalnimada waxa uu go-aansaday inuu kasoo toobadkeeno gaalnimada uu ku dhacay waxaana isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool markii towbada loo qabtay ayuu warays uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus kagu warbixiyey qaabka uu ku raacay murtadiinta iyo maraaxisha uu soo maray isagoona baaq toobadkeena hawada u mariyey haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ah ibraahin cabdulaahi cali maxamed aliyaraan da-day mayba wax labaatan iyo shan deegaankana ka dhaladayna kaaboy dhumeo manilara mayba murtadiinta kugu darsameeye udur sagaal bilooda udur tababarka kajari udur tababarka nayba maalinkoo dheeraw idinta moji dheeraw yota maalinninhay udura loo gaadi aranana liijey aranana loo gaadi ndaasa yoanda liijey yoanda hadi liijeyna afar bilooda meelaa roogay afarta biloodna nimanto yohandeese tababaray markaas kadiba loo gaaday hamar liisheen wolwiina luu weelay milayn koorsalelakajari leyli guraay gaardagaablanhayn leydadlaga gilyaa oo dhuble yohandin hanoonagi hamara liisheen hamar hadi liisheen haradoo leefa kajari haradaan kajariin haranana leera dogorinanasi atan wayno haraysadi aradaasaka jarni olvinata shage unhayni midlahayna si un aradaasanka jarni midan ana fasai faday ogaawayr sidiyaa kuka dhabay oban fasa gaadadi anina mayl eraay ini aku muslumo fadi maaba nkanaga toybam dimaridi ba fasai fadayn eraay ba go-aan leha goosanara ani muslumka iyang nagado hadamay walanakakaberi midla mayl eraay gemarid eriyonimada igaleysaasleeka gali duurudhuunleedi iyada lahaynka dhohay bogolkiiba bogol wahay dhohay muslimiinta noo kulaynka dhoayt dadka murtadiinta anagu tagayna mayba fariingahan dareey antii mayl eraay walaya ku tawbisheenano walaya gaalnimo ku tawbisheena dhulka muslimiinta isku kooyano diintaas ku rahan fariintaasaan daree daa'ibkan ayaa qayb ka noqonaya askarta towbadkeenayaasha ah oo si maalinle ah ay usoo bandhigayaan maamulada wilaayaadka islaamiga kuwaas oo soo faaruujinaya sufuufta gaalada mahadsaned cabdi qani macalimiinta madaarista deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada gado ayaa ka faa'iidaystay dowlad diiniya oo usoo gabagabaysay wilaayada islaamiga ee gado warbixintan waxaa inoo diyaariyay casaam carafaat maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowladiini usoo gabagabeeyey macalimiinta iskuullada iyo madaarista qur-aanka kariimka ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayadaas dowladan oo socotay muddo saddex maalin ah ayay ku qaateen duruus kala duwan qaar ka mid a macalimiinta iskuullada iyo madaarista qur-aanka kariimka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda ay qaateen iyo siday uga faa'iidaysteen waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga ee gado oo noo socotay muddo ilaa saddex beri ah dacwadaas oo ku saabsanayd kitaab aad iyo aad muhiim noogu ahaa markii aan akhrisanay ama noola dhameeyey aan si fiican ugu indha kala qaadnay lama soo koobi karo faa'iidooyinkaan ka helnay marka aad iyo aad kitaab muhiim u ah ayuu noo soo gabad maktab dacwa islaamiya ee deegaanka tuulo barwaaqo aad iyo aad ayaan u faraxsannahay farxaddanada iyo shucuurtanada lama soo koobi karo waxaan leenahay meel kasta uu joogo maktabu dacwa islaamiya hore ha uu sii socdo waan u duceynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku baranay dowladan duruq tadriis sida qaababka dadka wax loo baro kitaab yar oo magaciisa la yidhahdo kayfa takunu mucalliman naajixan sidii aad ku noqon lahayd macallin guulaystay kitaab aad iyo aad noo anfacay oo aad iyo aad aan u raadin jirnay ayaan ahayn haddaan nahay macallimiinta deegaanka tuulo barwaaqo ilaahay subxaana watacaala baa maantana makeniyey in aan waxa weeyaan ka faa'iidaysano aad iyo aad baana uga faa'iidaysanay waxaana ka faa'iidaystay dhammaan macallimiintii deegaanka joogay hadday yihiin macallimiintii madaarista qur-aanka dhegaysay macallimiintii iskuullada macallimiintii macaahidda sharciga iyo macallimiintii maraakiista dhegaysay intaba way ka faa'iidaysteen si fiican ayaynan oga faa'iidaysteen waxayna noqotay dowladan dowlo maqbuul ah oo waxa weeyaan aad deegaanka looga hadalhayo oo awal horena aad waxa weeyaan loogu baahnaa waxaan mar labaad u mahad celinayaa maktabu dacwa derdergelinta dacwo iyo dowlaadka ay wado ayaan oga mahad celinaya waxaana ka codsanaynaa oo ku hadlaya afka macalimiinta dowladan oo kale in naloo soo celceliyo ayna midaan nagu ekaana mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad inaan qaadano waxaan kaloo umahad celinaya macalimiintii kasoo qayb gashay oo saddexdaas beri qaadatay duruusahaas kala duwan oo haddee leenahay aad u qiimo badan marka waxa weeye waxbarashada maanta aan haysano iyo amniga aan haysano iyo barwaaqada aan haysano ilaahay subxaana watacaala kor buu noo wadaayayaan anagu hoos isu dhigin ilaahay subxaana watacaalana hanagu anfaco waxbarashada way mahadsan yihiin walaayada guud dowladan ayaa qayb ka ah dowlaadka silsiladaha ee sida habsami looga socdaa degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga ee gado iyadoona si weyn ooga faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan wilaayada mahadsaned casam bulshada ku kala dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaano hoostaga degmada ceelbuur ayaa goobo fagaaro ah ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataib aan ku horumarna degmada kamsuuma waxaa warbixinta filinkan inoo diyaariyay bashiir muxiidiin abow ayman
halkan oo ah isgoyska shareecada degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa lagu daawaday saacade kadib markii mu'asasada alkataib ay baahisay filim cinwaankiisuu yahay sidee baad ugu qanacaysaa fadhiga oo ah hadiyadda ciidda laguna soo saaray toddoba luqadood soona bandhigayay dhibaatada ay wajahayaan si guud ahaan muslimiinta caalamka si gaara tacdiyada iyo xadgudubyada yuhuudda ay ka geysanayso filistiin iyadoona sidoo kale muuqaalka uu soo bandhigayay akademiyada tababarka ee sheekh usaama bin laadan oo ay kasoo qalinjibiyeen dufacaad ka tirsan ciidamada gaarka ah ee mujaahidiinta kumanaan ka mid a dadka ku dhaqan degmada kamsuuma iyo nawaaxigeeda ayaa fagaarahan ku daawaday filimka cusub kuwaasoo ugu horeyn si dareen la u daawaday dhibaatada loo geysanayo muslimiinta oo ay bannaanka soo dhigtay kaamirada alkataa'ib fikirkooda ayna ku biiriyeen dadweynaha kamsuumo waxaan daawanaynaa filimka cusbaa ee waxa weeyaan hadiyada ciidda qaybaha ugu horeeya filimka walaal waxa weeyaan waxaa lagu soo qaadanayaa ma'saada iyo dhibaatooyinka maanta lagu hayo muslimiinta meel kastoo joogaan iyo gumaadka loo geysanayo muslimiinta gaar ahaan walaalaheena falastiin iyo dhibaatada ku dhacaysa ayaa waxa weye filimka qaybihiisa ugu horeeya waxa weye lagu soo qaadanaya ma si fiican xiliyadaas markaa marayso waxa weeye calooshaas u duwanaysaa waad murgoonaysaa ciil iyo caro ayaad buuxsamaysaa magacee macalin cusmaan maxamed kuulow degmada kamsuuma waxaana hadda ku suganahay isgoodka shareecada wuxuu kugu reebaa uurku taale iyo waxawaaye murug aad u aad iyo aad u ballaaran markaad aragto gumaadka loo geysanayo walaalahayna reer falastiin xalooshaana ayaana guwanayso jirkaana ayaa jiriirocanayo waa dhibka ay ku hayaan nimankii kufaarta oo yahuudda ah markaad aragto waxawaaye aad iyo aad ayaa tiiraan iyo waxawaaye murugo iyo ay kugu reebaysaa qeybaha dhexe ilaa dhammaadka filimka waxay alkataa'ib ku soo bandhigtay mucaskarka sheekh usaama bin laaden kaasoo labaqabowsi u ahaa dadka muslimiinta maadaama ay ku daawadeen diyaargarowga libaaxida islaamka ee bariga afrika laakiin markii la soo gaaro waxa weeyaan mujaahidiinta iyo diyaargarowga ay ku jiraan iyo waxa weeyaan siday u tababaranayaan ay u tadbiiqinayaan waaciduu lahum iyo alaa ina alquwata arami ay u tadbiiqinayaan aad baad u farxaysaa oo niyadaadi waxa weeyaan aad bay u farxaysaa ma garate dhammaan qaybihiisa kala duwan saameyn gaara ayuu leeyahay waxaa iigu yaabka badnaa qorigii weynaa ee beka imka ahaa iyo culayska uu lahaa iyo walaalaha siday u xakamaynayaan ee waxa weeyaan uusan dhaqdhaqaaq iyo midna u lahayn iyo sida waxa weeyaan shiishka ay ugu toosinayaan baa horta waxa weeyaan si aada isoo jiitay iyo guud ahaanba waxa weeye qaybaha mucaskarka walaaluhu ay soo bandhigayaan waxaad isleedahay waxani waa wax khawaariqul caadaada ma garata isdaarkan ayaa ka mid noqonaya aflaamta ugu xiisaha badan oo ay soo saarto alkataa'ib maadaama uu diraya fariimo kala duwan waxaana guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka iyo dibadda ay ahaayeen kuwa si adaa u sugayay inta aan la baahin mahadsanid bashir dhanka deegaano hoostaga degmada ceelbuur oo filimkan laga daawadayna waxaa warbixintan qalinka u qaatay oo ka diyaariyey marwaan maxamed
xilli deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si weyn looga daawaday filimka cusbaan ee dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba waxay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ceelmeegaag iyo ceelqoxlo goobo fagaarayaal ah oo ku yaala deegaanadaasi ku daawadeen aflaam kala duwan oo jihaadi ah fagaarayaasha lagu daawanaya aflaamtan ayaa waxaa soo xaadiray bulsho fara badan oo ku kala noola deegaanada ceelqoxlo iyo ceelmeegaagga waxaana aflaamtii lagu fiirsaday fagaarayaashaasi ay ahaayeen filimkii cusbaa ee dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba iyo sidoo kale filimkii maalmo ka hor mu'asasadu ay ka soo saartay weerarkii ka dhacay deegaanka ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduuda markii ay soo dhammaatay daawashada aflaamtaasi ayaan mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andurs la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay fagaarayaashaasi iyagoona ka warbixiyey dareenkooda anigu waxaan dhihi lahaa markaan fiirsaday filimkii aan caawa alkataa'ib aan fiirsannay waxaa ila cajaa'ib badnaa oo aan aad uga xumaaday oo aan ka qiirooday oo xaqiiqa dhiigguu i istaagay ummaddii muslimiinta aheed oo oo lagu leynayay qasa oo reer falastiin aad baan uga xumaaday indhahayga ilinbaa ka timid haddaan maanta meel aan u maro aan heli lahaana xaqiiqatan waxaan is leeyahay maxaanku yidhahdaa lugaad ku tegi lahed xataa gaadiduma baahateen war gumaysiga laydiin sheegayaa waa dadka sidaa dadka u dhigaya oo saa u jirdilaya oo maxaanku yidhahdaa silaca u dilaya gumaysigu ninkaa waaye indhihiinnaad ku aragteen markii aan aragnay rafaadkii iyo wareerkii ummadda muslimiinta cadowga uu ku sameeyey raggii u istaagay ee u diyaargaroobay ee soo bandhigay ee ka dhiidhiyey dhiigga baxaya iyo dhididka baxaya iyo ummadda qubanaysa alxamdulilaahi uma alxamdulilahi mahad ilaahay kadib waxaannu maxad helinaynaa ummadda mujaahidiinta ahee maanta u taagan ummaddaa dhiiggooda inay soo celiyaanee diintoodii ku dhaqaan ee isticmaarka iyo gumaysigaa haboobay ay ka dulqaadaan hadda waxaa weeye ummadda muslimiinta oo ha baraarugto walaalahooda hiil iyo hoo hala garab taagneen waxa weeye maalkooda ha bixiyaano ilaahay waxa weye naftooda ha ka gataano bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin anoo jooga deegaanka ceelqooxle waxaan fiirsanay filimkii lagu soo bandhigay falastiin waxaan fiirsanay falastiin maaragtay yuhuuddu say u gumaadayso waa ka xunnahay insha allah waxaan rajeehaynaa inaan maaragtay yuhuudda aan la dagaalanno meeshan ugu tagno insha allah waxaan arkanay dadka muslimiinta ee falastiin oo cadowga yuhuudda ay gumaadayaan ay jirdilayaan ayaan aragnay aad iyo aad ayaan ugu kullaanay taas marka dambene mujaahidiinta oo cadowgii xubnahoodii ka mid ah baktigooda ku jijiidaya ayaan fiirsanay degmada caaldheer ilaahay ayaana ku mahadsan waxay daawashada aflaamtaani ee bulshada ku dhaqan deegaanada ceelqoxle iyo ceelmeegaha ku soo aadaysaa xilli degmooyinka iyo qaar ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud lagu daawaday aflaamtan jihaadiga ah aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan mid ka xiga ayaa noo ballan ah insha allah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu